barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay dhammaantiinba waa jimce shan iyo tobanka bisha disembar sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socotiinaya nuur xasan nuur iyo sahra ciidla nuur
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah
hadday doontaeeda waa dhiig baxday hadday doonto ilaaba xaalkeeda ka warhaya hadduu joogo oo ninka fiican yahay neef buu habeenkaa qalaa waxaa dhici karta inayna cuni karinba adhigii iyo xoolihii iyo dhaqaalihiiba intay marada dhexda ku xidhato sii badana dumarkaa deeri leydhkiiba u baxaya dhakhtar baa la geynaya mayiga markay hadda ku fooshaan waa lasoo kaxaynaya dhakhtarkaanaa la geenaya waa sareedo jaama cali oo ku nool miyiga gobolka sool waxay ka warramaysaa nolosha ay ku sugnaayeen haweenkii hore ee soomaalida iyo qaabkii ay xoolaha iyo qoyska u wada dhaqaalayn jireen waxaana aad ku dhagaysan doontaan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo goordhow idinku soo maqan sidoo kale waxaad maqli doontaan kaalimihii heesaha
balcaarifiin lahaa cayuun goordhow baynu dhegaysan doonaa sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale aanu idiin haynaa marka horese warkii caalamka oo kooban dowladda maraykanka ayaa la sheegay inay inta badan kaalmadii ay siinaysay ciidamada soomaaliya ay joojinayso kadib markii lagu eedeeyey musuq maasuq sida ay v o eda khamiistii shalay u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka kaalmadan ay dowladda maraykanka ka joojinaysa milatariga soomaaliya ayaa la sheegay in ay sabab u tahay iyada oo ay soo noqnoqdeen isla xisaabtan la'aan islamarkaana aan si rasmiya loo xaqiijinaynin meesha rasmiga ah ee ay ku baxaan kaalmooyinka la siiyo ciidamada soomaaliya qaarkood kuwaasi oo ay ka mid yihiin cuntada shidaalka iyo hubka la siiyo waaxda gaashaandhigga maraykanka ee state departmentiga ayaa sheegtay in la hakinayo qayb ahaan amaba inta badan ciidamada soomaaliya kaalmada ay siiso dowladda maraykanku
warbixin ay soo saartay hay-ad dhinaca cilmi baarista ka shaqaysa oo xarunteedu ay tahay magaaladan washington ayaa lagu sheegay in dowladda shiinaha ay xoojisay ciidamada militari ee ka jooga jasiiradaha lagu muransan yahay ee ku yaala badda koofureed ee shiinaha xilli dowladda maraykankana ay mashquul ku tahay arrinta waqooyiga kuuriya hay-adda daraasaadka badaha aasiya waxay sheegtay in sawiro uu qaaday satalaydka ay muujinayaan dhismaha dhul gaaraya sagaaliyolabaatan hektar oo ku yaala jasiiradaha spradley iyo baracel labadan jasiiradood ayaa waxaa ku muransan dalal ay ka mid yihiin burunai maleeshiya philibiin taiwan iyo vietnam xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa toddobaadkan ugu baaqay shiinaha in ay burburiso dhammaan dhismooyinka cusub ay ka dhisayso badda south china sea
dalka indonesia ayaa oo lagu jira xilliga roobabka ugu waaweyne ay dalkaasi ka da-aan ayaa lagu soo waramayaa in daad xoogani uu khatar geliyey isku socodka caasimada dalkaasi ee jakarta duqa caasimadda ayaa eedeyn u soo jeediyey mas-uuliyiin ka mid a mashaariicda amaba shirkadaha wada mashaariicda horumarineed ee laga fulinaya magaalada oo uu sheegay inaanay si tayo leh u wadin hawshaasi waxaana uu ku eedeeyey in dhismayaal ka socda qaybo ka mida meelaha tareenadu isticmaalaan ay xanibaad geliyeen isku socodkii magaalada kadib markii daadad xoogani kusoo rogmadeen
sarkaal sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sheegay in xukuumadda washington hayso daliilo aanan la inkiri karin oo sheegaya in dowladda iiraan ay hubayso kooxaha fallaagada ee ka dagaalamaya dalka yemen safiirka maraykanka u jooga qaramada midoobey niki heli ayaa shir jaraa-id oo ay ku qabatay khamiistii magaaladan washington ku sheegtay inay hayaan caddeymo sax ah oo tusinaya in iiraan ay hub sharci darro ah u geyso dalka yemen gaar ahaan kooxaha fallaagada ee xuutiyiinta kuwaasoo baytiri lagu waxyeeleeyo saaxiibada maraykanka ee jooga gobolka bariga dhexe
wanaagsan iyo jimco barkhadeed ayaanu dhegaystayaal idin leenahay halkaad nagala socotaan waa v o a washington idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaanu guda gelaynaa waxaanu idinku haynaa barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ka dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a toddobaadkan waxaa magaalada laascaanood inoogu soo diyaariyey barnaamijka wariyahayaga cabdikariim cabdulaahi olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno ah sidii haweenkii hore ee soomaalida ay u dhaqi jireen adhiga iyo sidii ay u xanaanayn jireen qoyska haddaba barnaamijkeenna ayaa waxaa marti inoogu aasireeda jaamac cali oo ka mid a hooyooyinka gobolka sool xoolo dhaqatadana sida weynna u taqaana dhaqanka miyiga ido iyo riyaa loo kala xerayn jiray waa la dhaqaalayn jiray haddii allaba kuu ron yahay dhaqaalo badan baa lagu samayn jiray caruurta reerimiyiga caruurta dumarku waa dhaqaalaysan jiray raggu way iska tegi jiray dumar mas-uulu ahaa iyagoo maqan bay awrta iyo adhiga iyo geela isku raacan jireen waa guuri jireen meel bay degi jireen waa aroorsan jireen waa raacan jireen haddii allaba kuu ron yahay waa safrisan jireen ninku way iska maqnaan jiray reerkiisiioo fiican buu u iman jiray wax dhibaataa ma lahayn dumarku waa dayacmi jiray waxaa kama hadli jirin faynuus ma lahayn maxay haytoy raashin lama siin jirin xoolahooday maqtuuman jireen xoolahooda u barakaysnaa marka ay ka guraan way iibgeysan jireen dumar fiican bay ahaayeen ragga waxba kama sheegan jirin waxba ma weydiin jirin xaggaad ku maqnayd ma odhan jirin xoolihiiyo u fiican reerkiioo u dhaqaalaysan buu u iman jiray marka xoolaha dhaqaalaynteeda sidaad sheegtay adhiga iyo caruurta waa la isku wadi wadi jirayoo marka haweenku de way ku kala duwanaayeen dhaqaalaynta xoolaha adhiga waxaa haweenkaa si weyn loogu xusuustaa oo waxyaabahay sida weyn u kala yaqaanin waxaa ka mid ah adhiga waxaa laga yaabaa shan tiro oo adhi ah inay garanayaan ka sanad ka dhashay ka baraarka ah baliga waran iyo siyaabaha ay u dhaqi jireen hadday meeliga raacaan ma garan waayi jirin dumarka qaar xoolahunaahi waa jireen oo xayn yar leh oo xayntu ka tasoobi jirtay oo ka baxsan jirtay ha isku karti maaha isku dhaqaalo maaha isku dhigaashiyaal maaha markaa haddii allaba kuu roon yahay wuxuu lahaa adhiga intaasu ka dhalatay marka adhig wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood marka sideebaa loo kala sooci jiray oo kale oo la doonaya in la kala ogaado aroortii oo kale marka reerka u adiga arkay oo dee adhigaa lasoo guraa qaybaha ka kooban yahay baa lasoo guraa bal ka waran adoo u sharaxaya dadka ayna dhegaysanaya sareedo wuxuu adhiga waa la kala gurayaa baraarka caynkaasa banan iyo idaa loo kala gurayaa sameeno iyo wanan baa loo kala gurayaa waa loo kala soocayaa marka intaa la kala sooco oo isku filoo dhalatay intii kale oo laba gujirtay baa la soo soocayaa wanan iyobaa loo kala soocayaa iyo waa adhiga faraha badan wanan iyo sameenaa loo kala soocayaa marka wanan iyo sameeno loo kala sooco intii isku fila waxaa markaa la tirinayaa idaha waaweyn baa la tirinayaa riyihii baad u dhaqaaqaysaa iyagana sidaasi la-eg baad u tirinaysaa haddii allaba kuu roon yahay wixii markaad saa u tiriso dee qofku markii wixii ama u dhammaadaan ama wax ka maqan yihiin ayuu doonanayaa dadka waxaa jira dad wax yar leh oo ay ka baxsadaan oo ay ka halaabaan oo aan tabinba oo aan tabinba dee anagu haddaanu reermayi ahayn saasaanu ahayn oo saasuu ahaa wax iyagu dumarka jooga dee shaqada adhi raacista iyo inay adhiga dhaqaaleeyaan caruurtaa usoo raacaysa bal ka waran waxaa jirta sheekooyin in haweenku iyagoo adhiga la jooga ay ku dhali jireen miyiga oo qaarkood la odhan jiray hiblaayo ilma sida taa timid bal ka waran annagu haddii aanu dumar ahayn oo reermiyi ahayn adhiga dhexdiisaanu ku dhali jiray caruurta ku dhali jiray ama fooman jiray ninkii way iska maqan yahay gurigaanu iman jiray markaanu foosho adhiga dhexdiisa nagu qabsato ama adhiga dhexdiisaanuba ku dhali jiray maxay haytoy waxaas oo dhan ayaanu raalli ka ahayn waxyaabaha jira waxaa ka mid ah caanahoo kale marka loola yeelo dee adhigii aad ciirti ka saaraysaan oo kale oo kuwaasoo kale ka war heesaa loo qaadayaa bal ka war haamaha miya haamaha haamaha waxaa loogu heesaa geeljiray ku qooraansay laba qaar laguu kala jar geeljiray ku qooraansay ina garay gelgelin kula teg laba qaar laguu kala jar geeljiray ku qooraansay wiilkayga qayd waayey gabadhayda qool weyday qooriya qadaad gaaban adigaa qulla i joojay waxaa qodax la miisaayo waxbay ugu heesi jireen waxaa qodax la miisaayo dhanka kale idinkoo adhiga raacaya baad weelka toli jirteen oo lagu arki jiray idinkoo hadhubada gacanta ku sita bal ka waran iyadoo adhiga lala joogo bada la toli jiray oo lagu dhex toli jiray oo maxay haytooy oo bahalku ku soo hororaya waaga yeyda taasaa ku soo hororaysa adigoo adhigii la jooga markaasaad weella waa tolaysaa qofna waad sidataa dee kartida caynkaas xaggee laga helayaa waxaa laga yaabaa inaad waaga uusan kaala tegin aad ka ridaa shabeelku inuu shabeelku waa soo dhuuman jiro halkaasuu qaban jiro waa kala tuuri jiray sharaxdhow shabeelku riyaha marka hore shashada ma qabtee shashadiisuu ka tuuraa wuxuu yidhi na sidii caarow shabeel riyuhu cuun ugu galeen na wallaahaan idin cunaa waa nin dhaaranaya qofkiibay sidata ahaantiibay tolaysaa mar qofkay la fadhiisanaysaa naaska ku duwaysaa mar markay naaska ku dudo bay hadduu fadhi barad iyo halka fadhiisinaysaa adhigiina halkanay ka eegaysaa markay naaska ku dudo halka fadhiisiso cabaarhaanta toltosho bay qofkii qaadanaysaa oo xambaaranaysaa gacantay ku qaadanaysaa hadday doonto iyadoo gacantii ku sidata oo qofkii sidata badhurwaagii soo hororaya waa ka ridaysaa waa ka ridaysaa
marka intaasoo dhan markay soo qabato waa inay haddana casarka adhiga soo carraabisaa gurigii timaada marka hooyada soomaaliyeedda shaqo aada u badan bay soo qaban jirtay oo adagoo bal ka waran xusuusta markaasay qaadi jirtay markaasay halkaasay maxay odhan jirtay awurtii meel bay ugu dareertay awurtii meel bay ugu dareertay bal awurtii iyo adhiga aynu isla raadino inaa qofku yar hadday adhiga u dirato bahalkaas aboobaya awurtii bay doonaysaa adhigii bay kaxaynaysaa saaka awurtiisib raadkeedii bay raacaysaa raadkeedii bay raacaysaa awurteedii bay u tegaysaa waa soo kaxaysanaysaa adhigeedii iyo awurteedii iyadoo isku wadata bay caawa soo xeraysanaysaa markay adhiga xerayso bay qofka yaranaysaa awurta eeg hooyo eeg markaasay awurtiina soo xeraynaysaa way dabdabraysaa habeen barhkii buu imanayaa hadduu doono reerkuma soo nabad galay ma hadday in yar hadli weydo waxaa dhibaataysane qaar wuuba la dhacaya waa dilayaaba ha waa dhici jirtay waa dili jiray ha hadda markaa kama dudi me maanta markaa waktigii waa isbedelay oo adduunkii waa isbedelay oo xoolaha dadka dhaqaalayn jiray waxaa laleeyahay rag iyo dumarba isku mid bay noqdeen isku dimir bay noqdeen oo isku mid bay noqdeen markaa bal ka waran dumarka maanta jooga ee miyiga iyo magaalada labadaba jooga maxaad ku aragtay waa gob ragga hadda jooga qaadkaa waalay waa baabi'een dumarka lama hadlaan waxisii ma yidhaahaan intay dumarka hadeeri ba hadday doonaan adhiga dhurwaalaynaya oo uu goosmaya kaba soo qaad waxyaabaad ka xusuusatid ari dhaqista maskaxdaada aadkaad u xusuusatid maxaa ka mid a diraacaha wakhtiyada oo aan baraaga lalahayn ha ceelo loo arooriyo saaka habeen barhka adigoo aan waxba dhadhamin baad kaxaysay waxaa timi fiidkii adigoo meeshu magaalo male wax kama aad cunin lagama soo dabalaaban karo sida xoolihii hore loo dhiqi jiray lagama soo iyo dadkii hore dhibaataduu qabi jiray saa xalay baad gudisay maceelka laasadaar la yidhaahaad hawd uga soo gudisay markii wuu cabay wax lagaama siin magaalo male waa ceel cidlo ah gurigiina kamaad soo quraacan intaa waad qatan tahay laba iyo saaka maad soo quraacan fiidkii baad gurigaaga tegaysaa adigoo ilaahay xaalkaaga ka orayo waxaad oranaysaa waxaagii unma kuu dhan yahay aroortii baad adigoo aan waxba ka noolayn adhigii kala guraysaa kala guraysaa kala soocaysaa kala soocaysaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hadduu kuu dhammaaday ha dadna waa ka cararaya waa ka goosmayaadoo haddee dumarku dhibaatay soo maraan ari raacista guri dhaqista n d- n markaa n dadaal fara badan guud ahaan d- marka waxaa la odhan karaa hooyada soomaaliyeed yaa gaari kara yaa yaa dhaqaalaha warna qofka dumari haddeen ayna il darayn oo umusho intay marada dhexda ku xidhato bay aroortii adhigeeda sii kala daasata hadday caruur yaryar hooyo soo soo kala gura bal soo kala gura naagta xoolaha shecer oo dhan habeenkii marka ay umushay bay isla subaxdii intay marada marada dhexda marada dhexda ku xidhato bay bay arigii soo saaraysa doonto waa dhiig baxday hadday doonteeda waa dhiig baxday hadday doonto ilaahba xaalkeeda ka warhaya hadduu joogo oo ninka fiican yahay neef buu habeenkaa qalaa waxaa dhici karta inayna cuni karinba adhigii iyo xoolihii iyo dhaqaalihiiba intay marada dhexda ku xidhato nasiib badana dumarkaa deeri la nasiib badana laydhkiibuu baxaya dhakhtar baa la geynaya Ti- miyiga markay hadda ku fooshaan waa lasoo kaxaynaya dhakhtarkana la keenaya oo maysagaa ogba gooray reer miyigii maysagaa ogba inay umashayba nalama ogaan jirin iyadoo qof iska sidata hadduu doono iman jiray Ha, hadduu tahayna sida ay tahayna laakiin n, waxay ahaayeen dumar ku samra dhibaatada oo samirkoodu badan yahay oo xishoodkoodu badan yahay geesiga iyagaa dhala oo oo oo oo nacas ha ahaadee iyagaa dhala oo nin kastoo geesiya iyo nin kastoo la kuwiyo iyo nin kastoo quruxle annagaa dhalay oo kusoo dhibaatoonay oo isagoo yar oo aad moodo mulac intuu dhashay ka waran markaa adhiga raacaan oo muddada adhiga la soo joogaan n, marka qaar- qaar baa jira adhiga iyo geelaba isku raaci jira haweenka soomaaliyeed haa geela iyo adhiga iyo awuurta iyo ma ninkaa maxaa ka nasiib badan adhigay la joogtaa oo cor- ilmihii bay sidaa ilmihii bay sidaa oo adhigii bay la joogtaa oo geelii buu yidhi saaka intuu tegey nahoy geelaas iyuu baxsan awuurtii meel bay ugu dareertay geeli meel buu ugu dareeray adhigeeda intay soo kaxayso ayay geela iyo adhiga iyo awurtaba la dhex joogi jirtay gabagabadii barnaamijka sooyaalka jimcaha ee dhaqanka ayaanu ku jiraa maxaad kula talinaysaa guud ahaan haweenka soomaaliyeed aanu anagu hadda qolada yadii hore ku waaninaa samir yeesha oo raggu markuu wax waayo ha odhanina waxbuu waayaye ha ka cararina oo ha u dudina oo wax ha u sheeganina oo haddii allaba kuu royay si wanaagsan ula macaabila raggaa samiroon ma samirka ma taqaaniin waxaad yeelaysaan ilaahin ka yaaba oo ninku markuusan waxaysan hamaagina annaga iyadida ha waaweynaa sidii baanu ugu waaninaa annagu dumarka hadeer jooga dee mase qaadanayaanoo waxay arkayaan dee waxaanaan annagu arki jirin baa indhaha loo saaradoo arki maayaan dhegaystayaal intaas ayuu ku egyahay barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkani ku eegaynay dhaqashada adhiga iyo haweenkii soomaaliyeed ee dhibaatadii ay la mari jireen iyo sida ay qoysaskooda u xanaanin jireen baasireeda jaamac cali ayaa nagala qayb qaadanaysay waxaana barnaamijkaasi idinka imanaya magaalada laascanood
waa hagaag cabdikariim cabdilaahi bile olol ayaa inala socodsiinayey barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka halkaad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta haatanna dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa waxa uu diyaarah nuur xasan nuur
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha toddobaadkan ciyaaro xiise leh ayaa ka dhici doona horyaalada ugu caansan yurub ee sida ingiriiska sbain iyo talyaaniga dhinaca ingiriiska kulanka ugu xiisaha badan ayaa waxa uu dhammaadka toddobaadkan dhex mari doonaa kooxaha manchester city iyo tottenham oo iyagu ku jira kooxaha safka hore xilli ciyaareedkan horyaalka premier leaga leicester waxa ay la ciyaari doontaa crystal palace sabtida Nuka- newcastle iyo arsenalna waa ay wada ballansan yihiin brighton iyo penley ayaa is arki doona chelsea waxa ay gurigeeda kusoo dhoweyn doontaa southampton halka westham united ay aadi doonto kooxda stoke watfordna waxa ay martigelin doontaa huddersfield town dhinaca talyaaniga ah, ciyaaraha xiisaha leh ayaa mid ka mid ah ah tan dhex mari doonta kooxaha kubadda cagta ee inter iyo udines inter iyada ayaa horyaalka hogaaminaysa halka udines ay ka mid tahay kooxaha heerdhexaadka napoli oo iyaduna ku jirta kaalinta labaad waxa ay u safri doontaa magaalada torino oo ay kula ciyaari doonto kooxda torino romana waxa ay martigelinaysaa sabtida kooxda calary haddana ciyaaro xiisale ayaa dhici doona milan ayaa u safri doonta kooxda hellas verona labadan koox ayaa toddobaadkan iskaga horyimid ciyaar ka tirsaneed tartanka lagu magacaabo kooba itaaliya waxaana saddex gool iyo eber ku badisay milan hase yeeshee virona ma ka badin doontaa oo ma ka argoosan doontaa maadaama ay ku ciyaari doonto gurigeeda bolonya iyo yuventusna waa ay wada ballansan yihiin kooxda kubadda cagta kieva virona iyo caratone ayaa is arkaya axadda fiorentina iyo genowana waa isla ciyaari doonaan samadoria waxa ay martigelinaysaa soswolo halka spal iyo benevento ay is arkayaan atlantana lazia ayay la ciyaareysaa dhinaca spain ee horyaalka la liga haddii aan aadno kooxaha waaweyn haddii aan soo qabano barcelona ayaa axadda la dheeli doonta kooxda deportiva la corona real madridna ciyaar ay la ciyaari lahayd kooxda leganes ayaa la sheegayaa in dib loo dhigi doono axadda las palmas iyo sbanyol ayaa is arkaya saltavigo waxay la ciyaareysaa via real gitef iyo girona ayaa wada dheeli doona atletic bilbao beri ayay la ciyaareysaa real sociedad ibar iyo valencia iyo sidoo kale alaves iyo atletica madridna sabtida ayay wada ciyaari doonaan dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
halkaasi ad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington haatana qaar ka mida qodobada iyo wararka haddii aan inoo dul maro sarkaal sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sheegay in washington ay hayso daliilo cad oo aan la inkiri karin oo sheegaya in dowladda iiraan ay hubayso kooxaha fallaagada ka dagaalama dalka yemen ee xuutiyiinta safiirka maraykanka u jooga qaramada midoobey niki heli ayaa shir jaraa-id oo ay ku qabatay magaalada washington waxay sheegtay inay hayaan caddaymo sax ah oo tusaya in iiraan ay hub sharci darro ah siiso xuutiyiinta ka dagaalamaya dalka yemen sidoo kale maraykanka ayaa sheegay in kaalmadii ay siin lahaa ay siin jireen ciidamada maraykan ciidamada dalka soomaaliya ee milatariga ay hakinayaan sidaasina waxaa v o eda u xaqiijiyey saraakiil ka tirsan milatariga amaba dowladda maraykanka khamiistii shalayto hakintan ayaa la sheegay in ay ku timid kadib markii milatariga soomaaliya lagu eedeeyey musuq maasuq iyo inaanay si habboon u isticmaalin kaalmadaasi la siinayo sida lacagaha loogu talagalay cuntada shidaalka iyo weliba hubka ay kula dagaalamayaan ururka al-shabaab nuur haye dhinacii heesa maxaad inoo haysaa waa mahadsan tahay zahre ciidle ayay ahayd oo inala socodsiinaysay qodobadii wararka caalamka iyo duhurnimadan idin heyso v o a markaana heesaha haddii aan aadno heestii aan bilowgii idaacaddeenan aan idin maqashayna ayaan idiin soo qabanaynay waxaana ku luuqeynayay fanaaniinta farxiya fiska iyo cabdifatax yaro heestuna waa shimbir
hadalka waxa gaadha niyada aan daalin innagoo isku duuban dantaga u midaysan dadabka ma rumaynay hadalka waxa gaadha niyada aan daalin innagoo isku duuban dantaga u midaysan dadabka ma rumaynay shimbirba shimbirkiisa hala duulo qof walba kala dooqa halo daayo shimbirba shimbirkiisa hala duulo qof walba kala dooqa halo daayo jacaylku wadado darxuma ma galo guriga magay jacaylku wadado darxuma ma galo guriga magay labadeena isla doonay isla doortay qulub alcarafi laha cuyuun qulub alcarafi laha cuyuun labadeena isla doonay isla doortay qulub alcarafi laha cuyuun qulub alcarafi laha cuyuun
qulubal carifin lahaa cuyuun ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa waa codadka farxiya fiska iyo cabdifataax yare tan iyo kulanti dambena waa anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
ubaxa dunidoo